wasaaradda cadaalad diyaarimo dastuurka dowlad goboleedka jubbaland iyo magaalada kismaayo ku furtay shirweynaga helitaanka cadaaladda ee dhibanayaalka tacdiidda jinsiga ee kudhiyow jubbaland shirka way ku qayb galay wasiirka wasaaradda cadaalad diyaarimo dastuurka agaasimaha guud ee wasaaraddaas taliyaga ciidanka jubbaland iyo waxyo garsoorka oo cadaalada iyo qeybo kala duwan ee bulshada taliyaha ciidanka booliiska qeybta jubbada hoose sadiiq maxamuud oo unkada horeyntii ku dawahayay shirka ya sheegay in la baahanyay in la hela sharciyo cadaaladeed oo ku horseedow tacdiida jinsigee waxaan maanta halkan iskugu iman iskugu nimid inaan daafurno qorshe muhiim ah oo ka turjumayo ballanqaadkeena oo ah inaan horumarino adeegyada booliiska gaar ahaan ka jawaabista xadgudubyada ku salaysan jinsiga iyo baarista kiisaska oo aan kor u qaadno ilaalinta bulshada gaar ahaan kuwa ugu nugul ujeedada barnaamijkan habraaca shaqo ee ku saabsan ka jawaabista xadgudubyada ku salaysan jinsiga iyo baarista kiisaska waxa uu saldhig u yahay isbeddel muuqdo oo ka yimaado habka aan u wajahayno dhibaatooyinka bulshada ka dhex jiro waa habraac ay soo wada diyaariyeen dowladda saraakiisha booliiska ee dowladda jubbaland iyaga oo garab iyo gaashaan ay naga siiyeen saaxiibadan caalamka gaar ahaan u n boolice oo aan uga mahad celinayno taageerada farsamo iyo wada shaqeynta ay naga ay nagala shaqeeyaan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimo dastuurka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac iyo hadhow ay shirweynaga helitaanka cadaaladda ee dhibanayaalka tacdiida ku dhanka ee jinsiga waxaa weeye inaan xal u helno tacadiga oo cadaalad u helo tacadiga ama jinsiga ku yimaada jubbaland waa arrin fiican arrintaasu waa kulamada la isugu yimaado oo laga hadlo oo laga doodo kulamada ugu fiican in dadku sharciga ku dhaqmaan hadii sharciga lagu dhaqmo waxaa meesha ka baxaya sharci daradii iyo tacadigii iyo dhibkii baa ka baxaya waxaa muhiima ama muhiima inaan u wadhannahay oo dadku guddigood qayb kastaba ay wax ka joogaan dadkii ay khusaysay saddexdii hay-adood oo dowladda hay-addii fulinta waa fadhidaa hay-addii garsoorka ama mataqaanaa way fadhidaa hay-addii baarlamaanka waa fadhidaa dowladdooda saddexda hay-adood bay soo gudagelayaan waxaan kala laamo ka baxa weeye waxaa kaloo fadhiya dowlad kale oo naga ag dhisan oo aan wada shaqayn leenahay waxa weye odayaasha dhaqanka weeye odayaasha dhaqanku dowladda way wada shaqeeyaan waa laan ka mida oo aan la inkiri karin barnaamijkaana iyaga ayuu sal u ahaan jira weligood haddana annagu waxaan rajeynaynaa inaan u dowladeyno wixii dowlad ahaan jirta aan u qabanno oo u casriyeyno yaan rabnaa ma ahan inaan awooddoodii qaadanay waan amniga iyo cadaaladda iyo maxkamadaha iyo giddigood waxay u shaqaynayaan shaqadiina aad hayn jirteen weeye waa idinla qabanaynaa marka waxaa weeye waxaa muhiima inaad la shaqaysaan si aan tacaddiga u yarayno inaad la shaqaysaan dowladda waa loo baahan yahay waxaa jira dowladdu waxay samaysay tacaddiga ciddii qaban lahayd hay-adihii amniga ay samaysay taliyihii buliisku hadda horta ballanqaadka waata hortiina ka samaynayay maxkamadihii ay geyn lahaayeen xeer laalintii bay samaysay ugu dambeyn waxay samaysay xabsigii la geyn lahaa marka intaasoo dhan waxaa loo sameynayey in laga hortago tacaddiga in la baabiyo zero barcent laga dhigo waddankan ma jiri jirin kufsi iyo tacaddi iyo dhib waxaa inoo keenay muddadii badnayd oo aan dowlad la-aanta kusoo dhaqmaynay ayaa waxaa kacay dad aan nidaamka dawliga waxba ka garanayn dhaqanka aan garanayn waxay sameeyeen inay dembiyada ku dhiiradaan inay waxay rabaan sameeyaan marka hadda waan u tawaabushaysannay bulshadiina waa u midaynay sidii aan arrintaa wax uga qaban lahayn meel daboosho maanta oo furan ma laha silsiladu saas isu wada xihan tahay dhammaan hay-adihii ku shaqa laha way fadhiyaan waxaan rabnaa insha allah haddii la haydmo sanadkan inta ka hartay dhowrkaa bilood oo ka haray in la yidhaahdo jubbaland tacaddi ma jiro waa zero percent in la yaraan rabaa haddii la haydmo